wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa waxa ay wadaa dadaalo wax looga qabanayo beeraleyda ku nool deegaanada ah dowlad goboleedka jubbaland hay-adaha ka shaqeeya jubbaland ayaa waxa ay mashruucyo kala duwan ah ay ka fuliyaan deegaanada jubbaland taasi oo wax loogu qabanayo beeraleyda ku nool deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geele maxamuud aadan ayaa waxa uu ugu baaqay hay-adaha ka shaqeeya jubbaland in aan la masuq maasuqin mashaariicda laga hirgelinayo deegaanada jubbaland dowladdu mashaariicda iyadu ay liidka ka tahay in lagu tixgeliyo dadka soomaaliyeed dowlad bay dhisteen dowladooda ka mas-uula bolisigii non governmentiga ahaa ay hay-adaha isticmaali jireen jubbaland kama shaqeeyo kama ogolin go-aan dowladeed baa ka yahay hay-ad brivate ah oo ku leh adigu tuug baa tahay anaa kuu shaqaynaya oo aad arkayso inay ku dhacayaan oo aad arkayso toban kilomitr kanaala inaan lagu ogolayn si aad dhulkaagu tacbato oo aad arkayso sideed boqol oo bankuna boqol yahay in billions lacaga lagugu qoro dowladda jubbaland go-aan bay ka qaadatay hay-adaha adduunka waa taxgelinaynaa xushmad baan siinaynaa xuquuqdooda waan siinaynaa laakiin dowladnimadanada waa lama taabtaan weeyaan maamulka dadkanaga dowlad bay leeyihiin dowladoodaa loo marayaa hay-adda shaqaynayso dowladday la shaqayn hay-adda aan ogolayn inay dowladdu la shaqayso waan bixinaynaa laysuma qarinay adduunka horeyna waa looga sheegay dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay in dowladdu la baawargareeyaan ogolnahay waxaan ogolnahay in la xisaabtamo lacagaha mashaariicda ay maaliyadda soo maraan hay-adaan la shaqaynaa wax kasta oo tacaamul ah waxay noo soo maraan wasaaradda maaliyadda dowladda jubbaland fo ha noqoto jisad ha noqoto u n ha noqoto waxaan rabnaa waan rabaa agaasimaha iyo tiimkiisa inaan ku wargeliyo lacago ayna wasaaradda ogeyn oo wasaaradda maaliyadda aynan ogeyn lama isticmaali karo inaad informed ahaataan maxaa yeelay lacagaha dowladdu canshuur bay ku leedahay sistamkii dowliga haddaan la soo marinin lacagtaasu waa tuugo